Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo kalluunka noocyadiisa kala duwan ee suuqyada magaalada Muqdisho. Sare u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo kalluunka ayaa waxaa sababay maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, bulshadana ay aad u iibsanayaan isla markaana badda laga waayay kii laga keeni jiray. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa kalluunka ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo kalluunka.
sare kaca malaayo ku imaada waxaa waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay awooddiis waaye baddii oo macnaha waa xiran tahay madhaha karna baddii waa furan tahay wax yar xunbaa ku jirtaa dabeelna waa ku jirtaa badda ee doominkii macnaha wax saas musa hadda maanta beryahan dambe macnaha waa fiicnaaybo hadda maanta cama malaayo yarisle la soo gaadahay baddii aad u laban tahay dabeeshayaa keenaysaa macnaha dadkiina macnaha waxaa ku xisaabtamaya malaayo marka lalaha kiilo shan doolar la dhaho hadda shalay jaadarka afar doolar aan gadayna ilaa saddex doolar i bar hadda maanta shan doolar bilgadeen malaayo ma bayaalabo dabeeshaa macnaha zaa'id noqotay baddii macnaha waa xumbeesi doominkii saas ma u soco karaan biyo dhow aa aadaan biyo dheer marka aadaan wax fiicanaa keenayaan saasaa keenta marka maasha allah xiligii malaayda xiligii malaay soo fiican loo cuno lahay waaye haweenkii kuleel waaye maalintii kuleel waaye jeedarkii kuleelkan haddaa ku dhaco macnaha waxaa loo baahnahay malaay dhulka dhan wada malaay inta noqdo marka awood rabbaaniyaan haasta wax kale mana haasto malaay waa ku jiraa badda alxamdulilah ilaahay abuuristiis waa ku jiraa laakiin amarkii ilaaha dhima amarkii ilaaha dhima wallaahi malaay la'aanta waxaa sababay alxamdulilah rabbil caalamiin baddiyaa kacsan badda markay kacsan tahay malaay la'aan baa imaanaayo laakiin sanadkan oo kale weligeeda lama arkin ramadaanka durdurow ahaa jiri kiil laba doolar ayuu jeedar ahaa jiri maantana wuxuu marayaa afar doolar afar doolar iyo barow maraya ma fahanti laakiin aniga kalluun qareedkaas aad u jeclaayoo waxaa waaya indhaamaan meel kale kama cuno sababta ah cooska iyo wuxuu cunaayo iyo dhagax ayuu cunaa dadka waxay jecel yihiin jaadarka iyo yumbiga laakiin aniga kanaan ku dheereeyaan jeclahay weligeena kanaan shirkadaha u fiiqi jiray ayaana maaragtay maraqiisana aan cabi jirin hadii ay malaayiga lucunaayne kan aan la badsadaan dhihi lahay kalluun qareedka afar doolar xataa ma gadan karaa dadka laba doolar iyo laba baray jecel yihiin raqiisoo ay isleeyihin haddaan nuucii qaalioo ku noqoday qofkina ma isticmaali karo qof qofaa gadaaya bas kalluunka ayaa ka mid ah kheyraadka laga helo baddeena soomaaliya balse waxaa saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada taasi oo sababta in la waayo kalluun badan oo ay jilaaban jireen kalluumaysatada